dalkeena soomaaliya oo ah dal burburkii ka dhacay dalka uu saameeyey dhammaan kobacyadii dhanka dhaqaalaha warshada iyo dhismaha bulshawooyinta soomaaliyeedna ayna ka raajo dhigeen dalkooda ayna wadaan maalgelin dhismayaal iyo warshado haddaba magaalada muqdisho ayaa waxaa laga hirgeliyey warsha soo saarta shubka noocyadiisa kala duwan haddaba injineer maxamed xuseen ayaa ka warbixiyey warshadan iyo shaqada ay u qabato bulshada soomaaliyeed magacaygu waa injineer maxamed cumar xuseen shirkadda banaadir redimax waa shirkad soomaaliyeed oo ku takhasusay soo saarista shub tayadeedu aada u sareysa oo la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah nooca shub aan soo saarno wuxuu waafaqsan yahay horesa hadalka ugu dhawaajiy wuxuu waafaqsan yahay shuruucda caalamiga ah dabcan iyadoo dabcan magaalada aan dabcan baahida ugu badan shub ka taagan aan daboolnay baahida bulshada aan u buuxinay inay helaan shub tayadeedu aada u sareyso banaadir redimax waxay ugu dugan tahay shirkadaha kale helista shub tayadeedu aada u sareyso oona leh waaranta iyo damaanad leh xaqiiqatan banaadir redimax waxay u taagan tahay sumad la yiraahdo tayo oo dabcan halbeegeedu yahay wax soo saar taya nooca taya aan soo saarna waa nooc aada u sareeyo oo dabcan la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah dabcan noocyo fara badan aan soo saarnaa galaasada shubka baahida ka taagneed dhismayaasha guud ahaan iyadoo door qurux badan ka ciyaartay mashaariicda ka socda magaalada muqdisho sidoo kale waxay fududeysay helista taya sare dabcan oo nooca kalaas oo soo dalbada injineerka iyadoo dabcan aan u sameyno cubic testy islaamka aan u sameyno iyadoo stransiga nooc oo rabana labaatan isdeed bir kadib stransiga oo naga dalba gaaskan aan siino